walaal anigu horta informationkaan hayno waxaa weeye in laba maamo isu xigta meesha la duqeeyey oo ciidamada maraykanku ay duqeeyeen warkaan haynaahi annaga hadda yani information gaar ah nala qaybsadaan ma jireen waa public information waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha iyaga intelligence ay noo sheegeen waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ka ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib daban sideedaba dib nimankani haddaysan known targets aysan haysanin ima duqeeyaan oo dad bay gaar ay raadiyaan meeshaas ama shabaab baa jooga ama isis baa jooga kuma duqeeyaan badanaada de waxay ka dheeraadeen wax collateral damage in meesha ka dhaco dabcan nimanka sharwarayaasha meesha jooga iyo cabdiraai ninka la yidhaahdo ugu wen yahay ninka la yidhaahdo cabdiqaadir muumin un bay raadinayeen iyadaa targetka yahay magarata marka sida kule hadda aan xogta ku heliyana waxaan umalayaa weli inoolia aysan dhimanin waa gartay marka inuu targetku isagu ahaa iyo inuu nooliyuun dhimanin intaas waa laydin xaqiijiye ahay intaas waa iyagoo dee iyagoo de war ayna macluumaad ay nala qasheen ma jirta waxa weeye waa macluumaadkan ka helayno hay-adaha iyaga tildoonka waa gartay intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxaa jiray dhowr weerar oo ka dhacay magaalada boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas-uuliyaddeeda marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada boosaaso mise awood soo kordhaysa oo halis ku ah gobolka dhan iyo soomaaliya ayaa kasoo socota meesha
daa sanadkan bilowgiisii madaxweynaha maraykanku wuxuu dabciyey shuruudihii duqeynta ay dadka yani layidhaahdo targetka ay raadsanayeen muddana dee hadda xuquuqooyiga soomaaliya waa markii horreysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaaba koonfurta ayaa shabaabku dee ugu badnaa ay hawlaha ka fulin jireen marka dabcan daacish waa waa cadow soomaaliya weye waa cadow rijinka weye waa cadow internationala marka meel kastay joogaan oo shidad ka wadan dee in la taargadgareeyo oo la laayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada dabcan waa waa waa shaqooyinka dee waayahan damben ay ku mashquulsanayen nimankaas waana annagu haddaan puntland hea soo dhaweyneyna waa garta hadda labadaas furimoodba idinka muddayda ku furnaayeen shabaab iyo qoladan daacish taabacsan maxaan ku idhaahdaa halistoodu ma isku midba mise way kala badan yihiin
de nimanka waa cusub yihiin tira ahaan oo ka kooban yihiin de shabaabka iyo golaha caalmudug ku jira laakiin anaga cadow ahaan nina ma fudaysan roosukhayo mid weeye waa laba cadow isku sibaanu ula dagaalamayna isku sibaan u wajahaynaa isku fikir ayaana ka aaminsanahay hadda nooma kala sufiyaan qolo fican qolo xumina ma jirte cadow labadooda ummadda soomaaliya dhiftooda u taagan weeye marka soomaaliyana dee nimankan daacish kaliyaada meesha keliya ay joogaan waa buulahan calmuskeeda oo bariga boosaaso marka cid kastoo de hawshaas wax ka qabanaysa oo nagu taageeraysan aan soo dhaweynayna tiradooda intee bay laeg tahay xubnahan daacish buuraha calbari jooga intaa idinka ogtihiin ma macluumaadkaas mid hadda mid hadda anigu aan aan idaacada kasii dayn karo ka oran kara ma waay su-aasha igu dambaysa waxaad ku heshiiseen in aad guluf wadajiro midaysan aad ku qaadaan al-shabaab inkastoo inaad daacish soo qaadin laakiin haddana waxaan qiyaasayaa inay iyaguna aysan ka nabadgelayn gacantiina haddii aad maaragtay fursadda u heshaan marka al-shabaab aynu kasoo qaadna waxaad ku heshiiseen inaad si midaysan u weerartaan arrintaasi ma kula tahay inay dhaawac weyn u geysan karto al-shabaab mise waxa weeyaan handadaad iyo hadallo kale oo cusub oon loo hayn awooddii militariya lagu fulina horta hawshaasi waa anagu detailka waxaa la isla qaatay in cadowgan isku meel looga soo weyjeysto sina loola dagaalamo madaxweynuhu de wuxuu iclaamiyey in danaaga lala galo laakiin waktiga iyo timeka iyo cidda iyo farsamada waa howla military moogta ciidanka waxaa u taallaa marka aniga waxaan aaminsanahay nimankan haddii somaalidu isku gulud noqoto isku fikir noqoto isku niyad noqoto isku sina loola dagaalamo de awood iyo tabar haddii intaas ay runta iyadu ay ay kaga badbaadaan oo isaga celiyaan ma ay lahaa laakiin dadka soomaaliyad baa rabaa moogtahay inay qulubtooda isku noqoto inay isku aragti ka noqdaan inay u midoobaan intaas haddii la helo shabaab iyo daacish iyo iyo cid kaloo soomaaliya dhibku haystaba waa la figa fillaan karaa